إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد xadiidka kun iyo laba boqol iyo sideed iyo soddon ka mida baabka xoreynta ama baabulcitq kitaabka aakhirkiisa qeybta fiqiga waxaynu ku dhex jirnay addoomaha iyo axkaamtoodii wixii baxsigii hore waa soo xusnay laakiin gebagabadii bay ahayd wacan cimraan bni xusein wacan cimraana bni xusaynin radia allahu canhu ana rajula nin actaqa wuxuu xoreeyey sittata mamaaliika lix addoon oo lahu uu lahaa cinda mowti markii uu sii dhimanayay buu nin muslimiinta ka midii xoreeyey lix addoon oo u lahaa macnaha doonka qaybihii aynu soo tirinaynay qaybta la yidhaahdo weeye mudabar lam yakun lahu ninkaasi ma lahayn maalun xoola muu lahayn kayruhum lixdaa mooye wax ka dhaco kaloo maali ma jirin lixdaasa xoola u ahaa fa dacaa bihim rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam lixdoodii buu nebigu u yeedhay fa jazaahum wuxuu u qaybiyey atlaatan saddex saddex macnaha wuxuu u qaybiyey saddex meelood oo milabo ah uma aqraca wuxuu u qorririyey baynahum iyagii faactaqa itnayni labuu xoreeyey afarna way horeen wa araqa arbacatan afarna addoomuu ka dhigay wa qaala lahu ninkii wuxuu ku yidhi mudabbirka ahaa ee addoomaha dib dhigay qawlan shadiidan hadal canaana adoon waxba haysanin baad intii aad haysatay masaakiinta iyo ehelka ka faramarinaysa ha u noqoni taana u canaan macnaheedu waxa weeyaan tadbiirkii mudabarkii addoonkii mudabarka ahaa haddii qof kalihi wax xoola-aba intaa uu leeyahay wuxuu ka xoroobayaa qeybta huludka oo sidiisaba sharcigu wuxuu u baneeyey qofka xoolihiisa saddex meeloodoo meel inuu dardaarmo labana daayo meel buu xaq u ahaa marka haddii addoomihiis uu saas oo kale u xoreeyey saddex meeloodoo meelunbaa xoroobaysa labada kalena way hadhayaan hadday lix addoon ahaayeen laba iyo laba iyo laba saddex meeloodoo milabaa buu nabigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam afarna wuu daayo addoomuu ka dhigo wuxuu hi agoonta iyo ehelku ha yeeshaan oo dee xoola ha u noqdee labana waa uluskii ee u xoreeyey mustafaad maa yuukhadu min alxadiid xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuu nebigu fasaxay horta waxa tadbiirta la idhaahdo qof in la odhan karo markaa dhinto xorbaas arrinta labaad aynu ka fahmaynaa waxa weeye tadbiirku inuu kamid yahay qayb dardaarankii kamid ahun athuluthu wathuluthu kasiir oo sacad uu nebigu ku yidhi un weeye thulutkaas baa loo ogolaya waxaa habboon oo kale oo culimadu isla waafaqeen inay sunno tahay thulutka laftiisa in laga yareeyo oo nebigu wuxuu ihi thuluka thulutka laftiisaaba badanba wuu fasaxay laakiin wuxuu tilmaamay inuu badan yahay markaa ibnu cabaas iyo aimada kaleba waxay lahaayeen isla waafaqsay in suluska laga yareeyo rubuc iyo waxa aad dardaarantay xoolahaaga boqol kiiba labaatan shan iyo labaatan ayaa fiican waayo qofku inuu bulshada uu mas-uulka ka yahay caruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo waalidkiisa iyo dadkaa iyagoo biil haysto oo masaariif haysta inuu ka tago ayaa bulshada islaamka u fiican waayo hadduu qofkani ka tago dad isku filan oo masaariiftooda haysta waa ka nasanayna laakiin haddii uu soo daayo dad xayraana bulshadii horena si uun isaga saranseersanayd dee waxaa laga yaabaa inuu culays kala soo kordhiyo agoontii waxu soo dawarayo agoontiibaa rafaadsanaya agoontii axilqaaday arrimahaas howl badani halkaa ay ka timaado markaa islaamku faramadhnaada oo cayd u baxa ma lahae ama adduunyada ka sacabadhowdoo ka taga ma laha waxa weeye adduunyadii waa la dhaqanaya dadkiibaa tacab looga tegaya dhaxal baa looga tegaya waxa se looga tegaya waa inuu noqdo wax xalaala oon aakhirana ku soojinin sida loo wadayaabaa saasa wey waaya waxa halkan aynu ka aragnay tabaruc kasta ama waxbixin kasta oo qofku uu bixiyo markuu xanuunka uu ku dhimanaya hayo dardaaran baa la yidhahdaa hunaaka farqu bayna alhibati waalhadiyati waalsadaqati waalwasiya mid waliba axkaamtiisuu leeyahay iminka kan aynu dul taagannahay waa dardaaranka alwasiyatu tusama atabaruc fii maradi ilmowt dardaaran waxaa la yidhaahdaa tabaruca uu qofku bixiyo xanuunka uu ku dhintay kolka uu hayo xanuunka uu ku dhintay ilaahaydankii shan sannadoodna ha jiitamaye xanuunkaasi mar haddii isagoo bukaanahoo aan ka kicin uu ku dhintay xanuunkaa wax kastuu bixiye waa dardaaran dardaaran haddii la yidhaahdana uludkan baa laga eegayaa tabaruciisu inaanu dhaafo sidaa wey hadduu isagoo caafimaad qabo wax bixiyana baabka hibada iyo hadiyadda gelaysa waaya wasiyadan waxaa qofka loogu ogolaaday waa fursad iyo jaanis qofkii bahalka maalka ha macaansanayay ee hayay ee waxba ka bixin la-aa marka la tumaatiyo ee malagii loo soo diray uu jug ku siiyo nin weyniwadkii waa yaqaanaa uu arko inuu allaysanayo xaggii aakhiro u socdo hadduu istadaaru ku istabaqabateeyuu suduskaa inoo dhalayo waa loo fasaxay marka waa fursad la siiyey qofki qawlan shadiidan buu ninkii hadalka yidhi ku yidhi oo markaa wuxuu ku yihi laqad hamamtu anlaa usallia calayhi war waxaabaan doonay ninkaas inaanan ku tukaninba asxaabtu ha ku tukadeen inaanan ku tukaninba liannahu janafun i janafa fi lwasiya dardaarankii buu qalloociyey ama uu ku dambaabay oo waxaa ka yaro muuqato dadki inaanu u turin dhaxlayaasha ahaa oo dhaxlayaasha inaad la ficilsanto waktigaa ama aad tidhaahdo kuwani khayrkuubay lahayn aakhiro waxaagii dhiga maya looma ogola wixii ilahay siiye u daa weligiin baa islayseen islaanta in kastaba muran kasta idin dhex maraye waan furay iyo dhaxalma lahay iyo waxaas ma jiro wixii ilaahay siiye waad u dayn wacan safiinata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu mamluukan addoon baanu ahaanu ummi salama xaaskii nebi maxamed umusalame la odhan jireedaan addoon u ahaanu faqaalat waxay xaaskaasi igu tidhi actiquka niyo waan ku xoraynaya wa ashtaridu calayka waxaanaan shardi kaaga dhigayaa an takhduba rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inaad nebi maxamed u shaqayso maa cishta inta aada noosha rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'i waalxaakim waalxadiidu xasan xadiidkani waxa uu tilmaamayaa umu salama oo addoonkeedii safiina ku tidhi war waan ku xorayn doonaaye laakiin hal shardi un baan kugu xidhaya shardigaasi waa maxay nebi maxamed u shaqee marka waa xor intifaaciisa iyo dheeftiisana wuu leeyahay laakiin intifaaciisa waa inuu intaa ka jaraa oo sida kale xor buu iyo tasaruf buu leey waxbuu milkii karaa dee bani aadamkuu la mid yahay waxaanu se ka bixi karaynun shardigaa lagu xidhay lianna almuslimiin calaa shuruudihim muslimiintu dee shuruuddooday ku sugan yihin marka shardiga waa in la tixgeliyo waxaa kale aynu ka fahmaynaa waxaa xoraynta la yidhaahdaa in shardi lagu xidhi karo oo qofka xoroobay manfacadiisa iyo dheeftiisa in laga soo reeban karo taana waynu ka fahmo si cad buu xadiidka u sheegay halkan maadaama uu nebigu aqbalay calayhi salaatu wasalaam ninkaas safiina dabeetana wuxuu ahaa shaqaalihii nebigu ahaa maba ka teginba isagoo shardigii oofinaya almu'minuuna calaa shuruuطihim waaya qisadanina waa daliil bay u tahay qof la xoreeyey haddii addoommaba aynu helo markaynu axkaamtooda ku dabiqayno in cidqiga shardigaa lagu xidhi karo iqraar baanuu nebigu ku sameeyey iqraar xadiidka nebiguna waa qowlu wa ficlu wa taqriiru wa wasfun khilqiyu aw aw khulqiyu xadiidka shantaa qaybood buu isugu jiraa ama afartaa qaybood qowluu nebigu yidhi iyo ficiluu sameeyey iyo taqriir wax uu dad ku arkay oo uu daayey iyo awsaaftiisa abuurka ah iyo khulqigaada waaya xadiidkaasina macnahaasuu ka warramay ood ka faa'idaysat xadiid waliba masalu ka jawaabaya وعن عائشة رضي الله عنها أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa yihi إنما الولاء waxa la yidhaahdo walaagu لman اcتaقى qofka xoreeyey baa leh usugnaaday متafق عalayhi fii xadiiin awiil xadiidkii dheeraa bariira ee kitaabulbeyc inagu soo horumaray kaasuu ku sugnaa intani ku sugnaydu ka soo goosta sheekhu xadiid dheer bu axkaam fara badan ay fuqahadu kala baxaan dhinacyo badan marka la eego xadiidkaasi waxa uu tilmaamayay gabadhan bariiro la yidhahdo caaisha u timi addoon bay ahayd berigeedii hore dabeedna waxay yidhaahdeen caashaa doonta inay iibsato gabadha waana aqbalay bay idhahdeen bariira inay caashi ku iibsato oo ay ku xorayso laakiin annaga ayaa walaaga yeelanayna walaagu waa dhaxlaha dhaxalka la dhaxlayo addoonka hadduu dhinto nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi intuu ka xumaaday arrintii arrintaasi diin maaha buui waana qalab xagga sharciga marka ka soo iibso haddaad doonayso walaagana shardiba uga dhig oo idinkaale dheh wax kastoo shardigahoo kitaabka ilaahay ka soo horjeedana waa baatil inama alwalaa liman actaqa alwalaau luxmatun ka luxmati nasr walaaga waxa iskale qofka xoreeya addoonka san hadday caashi soo iibsato oo ay xorayso iyadaa walaaga leh addoonka dhaxalkiisa iyadaa yeelanay cidda markaa qofkan ugu tafadushay ee xagga hoose ka keentay caalamka addoommaha ka soo saartay caalamka xorta keentay qofkaasi xaqan dhaxalkiisa leh xadiidku wuxuu ina tusinayaa masalada macruufka ah oo la xidhiidha siyaabaha lagu yeelan karo walaaga wuxuu nabigu uhi ma kaana min shardin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baailu wain kaana miata shardin faqadaau llahi axaqu wa shardu llahi awsaq wainama alwalaau liman actaq shardi kastoo qur-aanka ka soo horjeeda ama diinta waa baail boqol shardiba ha noqdo go-aanka ilaahaybaa xaq ah go-aanka ilaahaybaa adag iyo shardiga ilaahay waaya riwaayo kale waxay ahayd ishtariiha waactiqiiha washtaridii lahum lwalaa fainama alwalaau limanacq ka soo iibso oo xoree oo weliba iyagana udaa shardigay wataan walaaga wuxuu noole qofka xoreeyey automatic ama si toos ayaad isaga yeelanaysaa adigu walaaga shardigoodii hadhow hadday soo hadal qaadaana dee diintun baynu bandhigi wey hadda shardi baynu lahay dee bal kitaabka aan ku eego kitaabku wuu diiday dee shardigiinii ma jiro wey halkaa waxaa laga fahmayaa shayga baatilka ama xaaraanta haddii lagu heshiiyo inaanu heshiisku soconayn dadka qaarkood baa ku odhanaya ribadan hadda markii uu qofkani ribada iga qaadanayey odan la ogolaaba bal ka war anigu waan iska ogolay de waan isla ogolay ribadan anigu dee sheekh maan qasb imuu qasbin ee ikhtiyaar ahaan baan isaga siiyey intaa ribada isaguna ikhtiyaar ahaan ayuu ku qaatay bal ka war mid kalea wuxuu ku leeya laaluushka de waan isla garanay waxba igumu dirqiina anuun baa siiyey waan u gartay isaguna wuu iska qaatay macnaha shay xaaraana buu qofkani leeyahay waanu ku heshiinay waa kaa xadiidkaasaa daliilu ah wixii xumaana wixii baatila wixii xaaraana in lagu heshiiye ama xalaaloodo nebigu waxa uu leeyahay shardiga ilaahay ayaa go-aanka ilaahay baa xaq shardiga ilaahay baa awsaq ah oo ku habboon in la fuliyo marka wuxuu hadduu baatil yahayba heshiis lagu heshiiye ma xalaalayo caqadkan iyo go-aankaa saxeexdee marka shareecadda loo bandhigo waa go-aan baatilah oo shareecaddu aanay ogolayn ogolaanshihiina kuku sax ku sax noqon maayo ku xalaal noqon maayo kaana intaasaynu kaga baxno wuu iska cadyahay وعn بن cmر رضي الله عanهma qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu ihi alwalاء xoraynta qofkii la xoreeyey لxmaة waa xidhiidh gacaltooyo ka لxmaةi النasr oo gacaltooyada naصrka oo kale ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu lamana hibeeyo rawaahu الshaafiعي وصxaxh بن xibaan اxaakim وأslhu fi الصaxiixayn bغayri hada lafd lafdigan kuma imane lafdi kalu kusoo arooray xadiidku waa صaxiix waxa uu tilmaamaya xadiidkani qofku markanuu qofkan xoreeyo in ay dhex martay calaaqo luxmadu waa calaaqa iyo xidhiid iyo gacaltooyo iyo nooca tirsiimo ah ayaa dhex maraysa ixsaanka ila wuu u nicmeeyey id taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjak waa qadiyadii zayd ibnu xaarif markii aad nebi maxamed oo ku lahayd kii ilaahay u nicmeeyey ee islaam uu ka dhigay adiguna aada u nicmaysay ee aada xoraysay marka waa nicmayn weyn wey marka qofkaasad haddaad xorayso sii daysay walaagiisaa iyo gacaltooyadaa idin dhex martay waa gacaltooyada abtirsiimadoo kale waxay ka dhigan tahay waa la isku dhexlayaa sida abtirsiimadaba la isugu dhexla istaabu miraati lwaraa alaaa kullu yufiidu rabbahu lwiraasa wa hiya walaaun wa nikaaxun wa nasab walaa baa la isku dhexlaa nikaax baa la isku dhexlaa nasab baa la isku dhexlaa mar haddii la yidhi waa abtirsiimadoo kale dee lamana iibiyo lamana hibeeyo oo qof abtirsiimada ay isu tihiin iyo dhaxalka ay isku leedihiin iyo ehelnimadiinna dee miyaad cid ka iibisaa cidna siisaa maya ma odhanaysid war kan waxaan dadka qaarkood baaba ku shaahayn laa xayraanka haye gobonnimo daradu meesha ay gaadhay dadka qaarkood wuxuu odhan lahaa war kaalay mid halkan aan ifasaagno ama adeeri ama aabba ama saasoo kale walaalaan nahaye xoolo badanna wuu leeyahay adeer markuu dhintay adigu aadka war sugtide bal iga iibso aan kuguba wareejiyaba wixiise kan waxba ka sugi kari maaye iga iibso dhaxalkiisa iyo wixiisaba maca aftirsiimadiisa adigu la wareeg iyo odhala qaar baa ku shahayn lahaa halkaas arsaaqad ka dayga ama adaabaan ku siiyeyba ama si aynaan isugu xiiqin adeer gacaltooyadaadii iyo aftirsiimadaadii hebel baan ku wareejiyey iga hadh bu odhanla ma jirto laa yubaacu walaa yuhad ragaasay madaxa la heshay marka luxmatun waa bidabi laam calaaqatun wairtibaaطun ka calaaqati wairtibaati nasab saas wey ariq addoonnimadu waxa weeye cajsun xukmiyun yaquumu biاlinsaan sababuhu اlkufru waa qofkii oo maamulku ka xidhmay iyo tasarufkii uu ka xidhmay ayaa addoonnimo la idhaahdaa sababtu uga xidhmayna waxa weeyaan gaalnimo uu qofkani la yimid daraaddeed mar hadduu ilaahay diido ilaahayna jiq buu ku siiyo addoon baa laga dhigay markuu islaamana ha laga fura baa la yidhi sidaasaa saxoo sunno ah ilaahay intii lasoo qabanayay tunka ayaanu islaaminba diintii ilaahay iyo dacwaddiiiyo wuxuu dhan isagoo dhagaysanayo iska dhega taray saasaa tunka lasoo qabtay intoo la dagaalamay dabeedna waxaa la yidhi waa adoon adoon wey sababuhu lkufr sababtiisu maaha qabiil ma aha gobol ma aha midab laakiin waa kufri qofkan uu qaaday waa faqdu linsaani xoriyatahu shaksiya wa xoriyatahu lmaaliya tasarufaadkiibuu waayey marka haddaba qofkii la xoreeyo akhrajahu min alcadami ila alwujuud taxadkuu ka soo baxo ifkuu yimi ila waa kan la xoreeyey sidaa daraaddeed buu qofkii xoreeyey u noqday mid mawle u ah mawla waa qof u gurmaday alwalaa alcitaaq iga waa sidii la isku dhexlayan wey saara alwalaau luxmatan ka luxmati nasr wa kamaa ana alqaraabata laa tuuhabu laa tubaacu walaa tuuhab sidaan tolnimada iyo xigtanimada loo iibinin aan la isu siinin fakadalika alwalaau lmuktasabu min nicmati اlictaaqi laa yasixu baycuhu walaa hibatu markaa qofkan aada xoraysay haddii uu dhinto wax dhexlo la waayo oo kuwii dhexlayaashiisa ka mida adaa dhexlaya haddii adiga aad dhimatana tolkaadaa dhexlaya wa can jaabira radia allahu canhu ana rajula min alansaar nin ansaartii nebi maxamed ka mid ah actaqa hulaama lahu addoonuu lahaabuu xoreeyey can duburin xagga danbuu ka xoreeyey markuu dhinto kadib buu yihi xorbaat markaan dhinto xorbaat mudabar soo sheegnay mudabir iyo mudabar weeyo mudabirku waa kan isagu xoreeyey mudabar bifatxi daali calaa siiqati ismi اlmafcuul waa kii la xoreeyey walam yakun lahu maalun hayruhu xoolo kalena muu lahayn ninkan uu xoreeyey xoolo kaleba mu lahayn xabadda addoona buu laha u xoolaa fa balaqa dalika nabiya arrintii nabigay gaadhay ninkii hebel midh addoonahunbuu lahaa midhkiina wuu xoreeyey fa qaala nebigu wuxu uhi man yashtariihi minii waariyaa iga iibsanaya xorayntiisaniya waxaan iska dhaafo yaa ninkan iibsanaya addoonka ah fashtaraahu addoonkii waxaa iibsaday nucaym ibnu cabdilaahi asxaabiga magacaa la idhaah biamaani miati dirham sideed boqol oo dirham buu siisto qiimihiisu ahaa magtiisa la odhan maayo waa qiimihiisa lanna waa maal muttafaqun calayh riwaayada markaa riwaayadka soo socdaa fasiraya sababtuu nabigu ugu dayn waayo xornimadan uu u iibiyey wa fii lafdin lilbukhaariyi ereyga bukhaariya siyaadada wata akhriso oo wuxuu ahaa faxtaaja wuu baahday markuu midhkii iska xoreeyey ayuu dabeetana busaarad diray wuxuu u baahday wuxuu intifaacsan lahaa addoonkii oo shardi ku xidhan yahay oo geeridiisa sugayaana halkan uu taagan yahy lakin dee weli addoona riwaayadaas intaasay nagu soo kordhisay waana in muhiima wa fii riwaayati nasaa-i waxay sheegaysaa iyadu wa kaana calayhi daynu dayn ayaa ninkan lagu lahaa fabaacahu nebigu uu iibiyey biamaani miati dirham sideed boqoloo dirham buu siiyey faacaahu sideedii boqol buu ninkii udhiibay waa xoraynaye addoonka yidhi markaa dhinto xor baa wa qaala wuxuu ku yihi iqdi dayna waar daynta iska bixi bal horta xorayntii waxaa tahay iska dambeeyaane addoonkani xornimadiisi ma ansixin waa lagaa joojiyey waa mid waa la iibiyey oo addoonnimadiisiibuu iska ahaado nin kalea la wareegay xoolihii ka soo baxee sideedda boqole addoonka lagu iibiyeyna wuxuu ihi waa kane gashiga iskaga bixi waxna intifaacso macnaheedu markaa waxa weeye waxaa shaygan mudabirka mudabarka la idhaahdo addoonka mudabarka la idhahdo garatay tilmaantiisa waynu ku celceline waa la iibsan karaa waana la ixtifaacsan karaa inta aanu qofkani dhimanin ila waa addoonuni macnaheedu waxa wey si kale haddii loo dhigo tadbiirkii waa laga noqon karaa sidaasi arrinkaasa nabiga loo sheegay markaa meeshii waxaa ka soo baxday in duruufi ay timi uu kansalay waa joojiye weeye wuxuu i may soconin ma hirgelin arrintaas waaba la iska dayn lahaadee dee nin dayn lagu leeyo duruufaysan muxuu tabaruc bixin doonaa arrimaha waxaa loo eegaa shareecaddeenu ay u eegaysa awlawiyaadka tartiib alawlawiyaadka arrimuhu say u kala muhiimsan in baa loo habeynaya marka meesha waajib yaalla sunnaha loo gudbi maayo qofkii waajib baa lagu leeyahay sunna uma gudbi karo macnaha sadaqo sunna ah yuu bixina tan waajibkaa bixiyo dayn baa lagu leeyahay bani aadam baa ku leh ilaahay baa ku leh masaariif baa lagu leeyahay meher baa lagu leeyahay waxa sakaa lagu leeyahay xaj baa lagu leeyahay wa xaq waajiba baa saaran dana ilaahaya ku lahaada ama aadamuhu dee muxuu sunno u gudbi waar sunnaha ku bixinina ma ansaxaye faralkan ku bixi baa laleeyahay halkaala lagu leeya sadaquu qaybinaya dad dayntiina halkan ay saaran dayntii dadka ayuu la warwareegayaa meelaha waa laga joojinaya waa lale war dadka dayntooda si ma odhan karna may ansixin laakiin waa ku gabsanya ninkaas waa kaa nabigu joojiye tabaruca ilaa mudabarkani wuxuu ahaa tabarucu ninkani bixiyey buu ahaa tabaruciisa wuu joojiyey sababtaa wax ka horeeya jiro masaariiftii reerka iyo dayntii daynlayaasha ah fa acaahu wuu siiyeyoo wuxuu ihi qaado iskaga bix jawaazu bayci lmudabari mulaqa lilxaadati kadayni wanafaqa dayn iyo nafaqa loo bixin karaa ana alwlaa walaxs sida habooni waxa weye liman laysa calayhi liman laysa cindahu sicatun fi risqi an yajcala dalika linafsihi waliman yacuul fahuwa awlaa min kayrihim sida habooni waxa weeye qofka waajib lagu leeyahay waa inuu waajibkaa ku daberaa wixii uu sadaqo u bixin lahaa ila nebigu wuxu uhi wabda biman tacuul qofkii masaariif helo waxaad ka bilowdaa ciddaad biilinayso oo naftaadu ka kowtahay ka laakiin ilaahay u waasiciyey fursadda ha ka faa'iidaysa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah wa can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhum can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau yihi almukaatabu cabdun ka la kitaabeeye wax lala qortay waa addoonuun maa baqiya calayhi inta lagu leeyahay min mukaatabatihi wixii lagu xidhe lala qortay dirhamu inta dirham lagu leeyahay shilin intuu dushiisa saaran yahay akhrajahu abu daawuud biisnaadin xasani waasluhu cinda axmed waalaaa wasaxaxahu xaakim xadiidku waa xasan wuxuu xadiidkani sheegayaa mukaatabka ila waynu soo tirinay qaybahay addoomuhu lahaayeen addoomaha ilaa tobane tobaneeyaynu ka soo tirinay markii habeenkii muqadamada aynu wadnay waxaa ka mid ahaa mudabarkan iyo mukaatabkani laba ka midaba ahaa mukaatabkuna waa kii wax lala qortee la yidhi intaa haddaad la kaalaydo xor baad fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra suuratu nuura wax la qorta buu ilahay yidhi heshiis la qorta addoommaha haddaa khayr ku ogtihiin oo yihiin daris ka bixin karaya wixii lagu xidhan marka haddii qofkii masel boqol kun haddaad la kaalaydo xor baatay lagu yidhi oo uu bixiyo maxay intii kale o dhan kun mooyaane sagaal iyo sagaashan kun buu bixiyey kun baa ku hadhay waa addoon saasuu tilmaamay xadiidkaas almukaatabu cabdun waa addoon maa baqiya calayhi inta uu ku hadhay min mukaatabati wixii lagu xidhay nujuum baa loo yaqaana fiqiga islaamigaa dirhamun waxaa nujuum lagu magacaabay waa wax tartiibsan oo waktiya ku xidhan dirham inta lagu leeyay dirhamku wuxuu ka turjumayaa lacagtii lagu xidhay wax yaroo kamid a xadiidkaasi sidaasuu tilmaamay ay baacahu linafsihi almukaatabu yuqaalu kaataba cabdahu mukaatabatan baacahu linafsihi biajalin macluumatin biajalin macluuma wa aqsaatin macluuma mukaataba waxaa lagu magacaabay had iyo jeer dee qoraal baa jira waxbaa lakala qoranaya wacan umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau yihi idaa kaana liixdaakuna dumarow midkiin hadday leedahay oo uu sugnaaday mukaatab addoon ay wax la qorato adduun ay ku xidhay hadday mid idinka idinka midi ooryihiinan leedahay wa kaana cindahu agtiisana uu yahay u haysto maa yu-addi wuxuu wax ku bixiyo macnaha lacagta wax iskaga bixin laana u hayaa faltaxtajib minhu ha iska xijaabto ha iska xijaabto ya saasuu xadiidkani sheegay wa kaana cindahu maa yu-addi wuxuu iskaga bixiyo wuu hayaa dee ha iska xijaabto ila wuu dhiibi uune waa xor markaas boqol kun haddaad la kalaydo xor baa taabee ku tiri ruuxii dumarka ahay boqolkiina wuba haystaaba meel alla uga keenayba mid agtiisa taagnaabaa lau dhiibayba dee markaa ha iska xijaabto waa ajinabiya ila haddii u dhiib u dhaqaajiyo waa nin ajinabiya marka farqibaa udhaxeeya dee inta uu addoon yahay iyo markuu xor yahay markuu addoon yahay dee waa ehelkeeni sida saygeedii oo kale aanay isaga qarinaynin meelaha inkastay dee ku kala duwan yiinoo inta sayga ay tusayso jirka isaga aanay tusaynin wuxuu la mid yahay gacalkeedii kale walaalaheedi iyo aabaheedi iyo adeerkeedi iyo kuwaas oo kale siduu madaxa iyo cagaha iyo gacmaha iyo qoortiiyo meelaha uga arkayay cawrada koob kooban saasoo kale u addoonku laaha ila shaqaaladii waahayn guuriyo waxbayna isuguma iman karaynin oo gabadhu ninkay leedahay dee ma guursan karto ama sidaasoo kale milkulyamiin isagu kulama dhaqmi karo milkulyamiin ninka addoontiisa kula dhaqmaya sidaa wey marka ajinabi buu noqonaya jidhkeedao dhan waynay ka qarito kolkaas xadiidkana macnahaasuu soo faaidayey masale fiqi oo la xidhiidha wada dhaqanka addoonka iyo iyo oorida iskale isaga idaa kaana lixdaa kuna mukaataban wa kaana cindahu maa yu-addi faltaxtajib minhu sida kale haddii loo dhigo oo cagsiga oo ninku addoontiisi uu idhaahdo heblaaya haddaan intaa la kaalaydo xor baata oo ay intii soo qaadato mar hadday gacanta ku dhigtay way iska xijaabaysa isaga leanna waa jinabi buu noqonaya waa iyadoo dhiibtoo kale ay ka dhiganta hadday dhiibtana kaba sii daran labadaa xadiis waxay tilmaameen marka lala akriyo aayaddii ilaahay uli fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran in kitaabada waxaa la idhaahdaa uu jiro oo addoonkii haddii adduun lagu xidho uu wax soo milkiyi karo uu soo shaqaysan karo tasaruf yeelanaya marka addoonkii haddii wixii iska wada bixiyo xor buu noqday haddii aanu weli bixininna ase uu hayana iyadana xor buu noqon laakiin xor buu u socdaaye si dariiqadii waddadii ajinabigu ku noqon lahaa buu hayaaye ha iska xijaab ismigan umusalama addoonkaa umusalama waxaa la odhan jiray nabhaan su-aal bay weydiisa waxay ku tihi nabhaanow imisaa lagu leeyay lacagtii aan kugu xidhay laba kun baa laygu leeyay miyaad haysaabay tihi labadii kun haabu bal halkaa dhig bay wa calayka asalaam kala tagaashona nabaday halkaa iska dhigo dhaqaati uma alqat duunahu xijaab dee labadii kun kale haddaad sidabaysa miiskan saaro dee dhaqaaja way kala tagnay shaqaalagiina hilimkaiyo addoontoone markaasay daahii sii daysay ilaa min waraai xijaab kala hadlabaa ilahay wi fabaka hooyadiiba ida ila ahayde waa baroortayba ixsaankeedii iyo wanaaggeedii arsoorkaa kaa xishaabatay markaasaa dabeetana waqaala wuxu uhi laa uctiihi adada maya labada kun waabaan iska haysanaya kol hadday kala tegeena keenaya wuu jeclaa qaalat waxay tihi innaki wallaahi yaa bunaya abadan lan taraanii abada wallaahi yarkaygiiyo inaana dib i arkayn ina rasuula allahi cahida ilayna nabigaa nagula ballamay dariiqada noocaas inahu ida kaana cabdu lixdaa kuna wawafaa bima baqiya calayhi min kitaabati fadribii duunahu lxijaab iska astur buuri kol hadduu ninkan adoonkii wixii lagu lahaa iska bixiyo de war iska ka asturo oo xor baad noqotay markaa nin ajinadii afee dee maxaad i arkaysa waxaynu halkaa ka fahmnay asturaadda siduu sharcigu ugu dadaalay ruuxa dumarka ah way is yaqaaneen iyo maxaanku lahdaa waa isku shaqaalay iyo waxba iskama dayaan iyo nooc isu hungurooda maaha iyo waxaana yidhi yidhaahdaan ar maxaa isaga xisaabi weyday maya me anagu isku shaqaalaan nahayo oo dad walaalaa baanu noqonay miyaanu anagu maaragtay waxaa aggaa xaggaa kamau fikirne ayuu ku leeyahy xaggaa kama fikirna isku shaqaalaan nahay saaxiib baan nahay isku guri baan nahay ehelun baanu nahay kaanamaa inaanu walaala nahay laba qofoo isgeesoo ma hidin ha si kaa xijaabato kadaa dee mukhaalabadan iyo dhexgalkan iyo noocan maya shaydaankaa u laqimaya marka xijaabka waajibnimadiisa iyo sida ay tusaale wanaagsan ugu ahaayeen xaasaskii rasuulka ayaa halkaa ka muuqanaysa yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yudayn nabi maxamed oo fariintan gaadsiidaa ilahay uhi xaasaskaaga iyo hablahaaga iyo dumarka ilaahay rumeeye muslimiinta oo dhan korkooda ha ku astureen xijaabkao cawradooda ha qariyeen waa amar alleh wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu waxau ihi yuadda almukaatabu mukaatabkii waxaa laga bixinayaa yuwaddaa dheh waa min adiyatiya min aladaa'i maaha laakin waa min aldiya min xayu lmasder marka la eego yuwadda almukaatab mukaatabkii waxaa lagaga mag bixinaya biqadri maa shay qadarkii cataqa minhu xorooday diyat alxur qofka xorkaa magtiisii baa la bixin wa biqadri maa raqa minhu intii addoon uu ka yahayna waxa lagu mag bixin diyat alcabd magtii addoonka tanina wuxuu ka hadlayaa mukaatabkii oo dhaawac gaadhay ama cidi dishay oo wax loo geystay sidaynu ula dhaqanaa masalan ka soo qaad mukaatabkii oo shuruudii ku xidhan tahayoo lacagtii kala badhbixiyo badha lagu leeyahay ayaa midikow kaga siiyey waa qof bani aadamah dabcan magtiisii waa la doonaya sida lagta loo bixinaya ma waxaa la bixinayaa magtiisii hadduu nin ahaa boqolkiisii mise waxaa la bixinaya ila xoolu ahaaye bani aadam ha ahaade haddana wax qof la kala iibsanayo ahaaye mise waxaa la bixinayaa qiimadiisii sayladda uu ka joogay weli waynaan la qabsanin wt haddii iminka ay addoomahani jiri lahaayeen caadi bay isaga kaa noqon lahayd waxaan iminka laakiin waxaa laga yaabaa wixii ay meelaha dadku ka sheeg sheegi jireen iyo gaaladii qofka inay maskaxdiisa kusoo degdegayso warba qof bani aadamaa la kalaysanaya saylada geynaya ya wixii sharcigu ogolaya waa ogolay wixii sharcigu diidayna waay kaa ka hadli mayno hordhacaa horeyn usoo qaadan ma qiimadiisaa la bixinaya mise magtiisa ma dhinaciisa maalnimadaa la eegaya mise dhinaciisa xagga qofka qofnimadiisaa la eegaya labadaba waa la eegaya waxaa la odhanaya intee uu lacag bixiyey wixii lagu lahaa ee lagu xidhay boqol kiiba konton buu bixiyey boqol kiiba kontonna waa lagu leeyay haddaba boqol kiiba konton xor buu ka yahay boqol kiiba kontonna addoon buu ka yahay sidaasay la mid tahay taasina waxay la sii mid tahay boqol kiiba konton magtiisii baa waajibtay boqol kiiba kontonka addoonka uu ka yahayna qiimadiisii baa lagu xisaabtamaya waa la fahmaan fili waxaa la odhanayaa war soo nin maaha waar maxaad bixisay boqolkii kuna lagu xidhay konton kontonkaa xor baad ka tahay sidaa daraaddeed markaanu la dilo magtiisii konton baa waajibaysa leanna nin xora wey dhinaca marka laga eego kontonka soo hadhay ad lacagtii lagu leeya addoonka ka yahayna qiimihiisii baa waajibaya waxaa la odhanayaa muxuu marayaa barayska addoomuhu maanta waa suuragal markaa waa suuragal in qiimadiisaasi kaba badato magtiisa oo la idhaahdo boqol halaad ama boqol iyo konton halaad ayuu marayaa qiimaha addoonka kala barhkiisuna waa shan iyo toddobaatan halaad oo qiimadiiba ay ka sarrayn karto magta marna qiimadaaba ka yaraan karta marna qiimaddu way ka badan kartaaba halkaasaa laga eegaya waxaynu halkaa ka fahnay mukaatabkii mar hadduu wax iska bixiyo wuxuu gelayaa qaybtii addoommaha ahayd mubacadka almubacad mubacad waa kii badhna xor ahaa badhna addoon ahaa kolba beersanka iyo nisbada uu iska bixiyo xor buu ka noqonaya haddii boqol kun lagu xidhay tusaalaheenu boqol kun buu ku soconaye oo uu bixiyo sagaashan kun inteebuu xor ka yahay ninety percent ayuu xor ka noqonaya tisciin fi lmia tisciin fi lmia boqol kiiba sagaashan xor buu ka yahay boqol kiiba tobanna adduun buu ka yahy waa mubacad laakiin mubacad bacduhu xurun wa bacduhu riq intaasuu xadiidkan ina sheego waa axkaamtii jinaayaadkae addoommaha weliba qeybta mukaatabka la qabso marun baa la helayo markaasa kitaabka lasoo kala bixi yuwadda waa la diyey waa lagu magbixin almukaatab waxaa loo magbixinayaa oo magtiisa lagu bixin biqadri maa cataqa minhu intii ka xorowday diyat alxor qof xora magtii baa laga bixin wa biqadri maa raqa minhu intii addoon ana diyat alcabdi waxaa lagu bixin doonaa qiimadii addoonka waxaa la odhan doonaa qiimihii addoonku waa imisa intaa halkaasu maray kaatina haddii aada magtiisa doonaysana waka mubacad oo dhan baa sidaas qofkii haddii uu mudaber yahay ama uu yahay kii la odhan jiray mukaatabaan weli waxba iska bixinin ama umulwalad saddexdaa lasoo qabsatae waa kal qini qinigu wuxuu ahaa kii aan wax shardiga ku xidhnayne addoonka buuro ahaa addoon dhammaystiran ahaa taasoo kale mukaatabki waxba muu bixin mudabarkii la yidhi markaan dhinto xorbaas umulwaladkii caruurta u dhashay ninkii lahaa oo iyana markuu dhinto xoroobaysa kuwaasoo dhami haddii la dilo ama dhaawac loo geysto waa qiimadii addoonka un weeye wa can camri bni xaaris akhii juwayriyata umi lmu'miniina radia allaahu canhuma xaaskii nabiga ee juwayriya la odhan jiray ayuu walaalkeed ahaa qaala wuxuu uhi maa taraka rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam nebigu kamuu tegin cinda mowtihi markii uu sii dhimanayay dirhaman dirhamka waxa loo yaqaano dirhamku wuxuu ahaa dee lacag buu ahaaye dhururiya oo cadcad oo fidadii saafiga ahayd ahaa walaa dinaaran dinaarkuna wuxuu ahaa lacagtii dahabka ahayd oo iyaduna tii qadaadicda ahayda walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoon dhadigna kamuu tegin walaa shay-an waxbaba kama tegin adduunyaa ilaa ilaa baklatahu lbaydaa baqashiisii caddayd uu fuuli jiray mooyaane ee gaadiidka u ahay taa wuu ka tegey wa silaaxahu hubkuu cadowga kula dagaalamayeyna wuu ka tegey silaaxu waa hubkii wa ardan dhulna wuu ka tegey jacalaha sadaqa waqafuu ka dhigay maxaaba lagu wada hadli madee rawaahu lbukhaari xadiidkani waxa uu ka mid yahay daliilada tusinaya inuu nebi maxamed ka dhaqaajiyey adduunyada iyo jacaylke iyo lahaanshaheeda iskuma mashquulin jirinba wuu ka nastayba sidaa daraaddeed ayaa arintaasi macnaa arrin uu isagu darajo uu gaadhay bay ahayd darajo uu gaadhay waa loo bandhigo waxaa la yidhi ma nebi waxaad noqon doontaa rasuulahun oo qof caadiya mise waxaad noqon doontaa nebi rasuul ahoo meliga sidii nebi sulaymaan iyo nebi daawud iyo boqor ah oo wax badan leh maya rasuulkaygaa caadigaabaan iska noqonayaa buuhi o maalinna waan dhergi oo waan mahadnaqi maalinna waan gaajoon markaasaan ilaahay oo kuu tadarucayaan isu kaa miskiinin doonaa qaadaanma dhergahaasaan ahaanayaa igu ogow ilaahayo baasha adduunyada ah iyo dahabkeeda iyo lacagteedii anigu dooni maayo inaan waxyeeshaba ma doonayaba go-aankaasi isagu qaatay oo uu doortoo darajo sare ah dadkuna aanu wada gaari karayn xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ka dooneen masaariif masaariif bay ka dooneenoo tanaa biil weydiiso tan kalea biil weydiiso tan kalea xaqeedii ay kulahayd weydiisay naa ma hayo naa ma hayo naa ma hayo markuu dhowr dee yidhi ma hayo ayay ku soo urureen oy ku soo shireen oy qaanadaadii indhaha ugeliyeen qaanadaadii bay ku badiyeen mid waxay tidee xaqaygiiyo biilkayga waan raba qaar badan oo kamida may u dhamayne kolkaasuu ka cadhoodayo inaanan idiin imanin baa intaa dhaari iga tahay buui bil meel yaroo saru iska fulay oo uu ka dhexbaxay keligoodiiba adduunya bay gudawakteene wuu ka dhexbaxay sagaal iyo labaatan cisho markuu marayuu soo degay dumarkiibaa markaa waxay idhahdeen de hadda bil baa dhaaratay welina bishii may dhammaan marka dee dhaartii fuli kolkaasuu hi me bish sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa marka sagaal iyo labaatan inankii baa suuragala dhaartii waa ku furmaysa almuhim waxaynu uga soconaa suurat laxzaab baad ka akri aayaadka faraha badane xaasaska nebiga ilaahay uu kula hadlayo dumarkii nebiga kaale waxaad ku tidhaahdaa kaale haddii aad doonaysaan adduunyada fatacalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila haddaa adduunyada doonaysaan intaan idin furo ayaan adduunyo badan idinsiin doonaa oo meherkii iyo mutcadii iyo masaariiftii waxaasa uge uge uge la odhan doonaa la isugu kinrasayn dabeedna waa la idin furi taasi waa qodob qodobka labaad haddaa ilaahay iyo rasuulka iyo aakhiro doonaysaana ka hadha adduunyada ikhtiyaarkaa idinka ale ma ilaaha iyo rasuulkii jannaa doonaysaa mise adduunyo iyo agabkeeda macnaheed waxa wey ikhtiyaar baa u leedihin inaa adduunyo doontaana waa xaqaa leedihin laakiin nabigu wuu ka tanaasulaye idinna waa ku lifaaqantihin waa isku lifaaqantihin haddaba ma la jaan qaadaysaan mise sida dadka kalea ka hadhaysaan dadka kaleyla waa kuwa adduunyada iska haysta masaarifta xaasuuskooda ma la jaan qaadi karaysaan wey ayaa ilaahay weydiiyey mise dadka caadigaabaa la noqonaysa ila waxaa la lasuna ka axadin min annisa in itaqaytun haddaa ilaahay ka cabsataanoo heerka nebiga higsataan dumarka kale lama mid hidin ee xaaladiinu waa gaar oo fadli badnaanta iyo sharafta ilaahay uu idin siiyey waxay keenaysaa inaad wax dhaafsataan oo wax ku iibsataan oo kategidda adduunyada siduu nebiguba kugu iibsay gartaasaa loo bilaabay ilahay baa u gar qaaday dabeetana nebigu xaasaskiisiibuu u yeedhayo kala doorasiinta labadan ikhtiyaar keebay dooranayaan caashu ku bilaaba markaasaa wuxuu de qur-aankii sidaasuu i markii laynoo garan qaaday marka keebaa dooranaysa waxay tii dee labadaasi laba laysbarbar dhiga maahe ilaahay rasuulkii aakhiraan doortaye dee adduunyana dambena ku weydiin maayo wixii dee alla keeno un mooye mar kale waa layska qadaye waa kula jaan qaadayaae wuxuunan kaa codsan lahaa doorashadaydaa dangalooyinka kale ha u sheegin inaan taa doorto halkan inaasi waa khatar cadiim ilaa aakhiru soconaya waaya maya maya nin waxaa ilaahay iga dhigay buui mucallinkii basharka mucallinkii basharkana inaan wax khayra qariyo lagama yaabo taa aad dooratun baan usheegi dee kuwii kalena wuxu uhi caashi taasay dooratae maxay idin dooran bal adigu islaan layidhi dangaladaadi waxaasay dooratee dee waa lamida weye sidoo kale weye sidoo kale intii kalena sidoo kale bay idhahay saana looga dheeraynaya khayr markay halkaa gaadhay ayay quraanjay ku quuso ila heshiis baa la kala saxeexdae ilaahay ku dhexdhexaadiye arrintii waxay ku dambaysay haddii la qado iyo haddii la gaajoodo iyo haddii la busaaragsado nebigu wuxuu soo helo waa nasiibkooda iyo wuxuu udhiibo mararka qaarkood masaariifta sanadku u dhigayeyba marka qaniimada mujaahidiintu qaybsadaan isagana inta kusoo hagaagta masaariifta sanadka ayuu odhanaya meeshii waa iska saranseer oo waxba ma haye dalalkaa udhiga masaariifta sanadka oo uu udhigaya mararka qaarkood mararka qaarkoodna sida caaisha ka warramaysay habeeno dhan baa boga lagu xidhanaya gaajo daraaddeed dhagax yaro qaboojiya dhagaxu qabow buu leeyahay waa qaadaama dhargaha baashina saasay dhadhan ku leedahay haddaad iminka dirbirto uun dharagu macnuhu leeyaba xataa garan mayso cunaduna wax macnaaba samayn mayso adduunyada wax ka jirana ogaan mayso adigoo iska heli karaya maalmo waa inaad gaajooto maalmo waa inaad cunto wax mar waa inaad yar kala fogeyso mar mar basi nafta brotocolaadka waa laga ilaaliya inay si qura ula qabsato waa laga ilaaliya nafta si uu qofku macnaha adduunyada u garto waa xikmada loo jideeye soonka ee layidhi bal sidaa u wadaan koob iyo toban sidaa usoo hafayseen cunada bal bil joojiya naftu waxyaabo badan ha dareento waayo almuhim waxa inoo geeyey marka arrintaa ikhtiyaaraadka xaasaskii nebiga layidhi kala doorta nebiga oo adduunyada sidaa uga tegay macnaheedu maaha markaa taa intaynu nebiga ku dayno inaynu bahashaba ka dhaqaajinaba qofkii doona shaksiyan dee wuu yeeli karaa waa ikhtiyaar uu qaadan karaa haddii naftiisu u saamaxayso iskaga saahidi karaa shaksiyadiisa laakiin hadduu dad mas-uul ka yahay miyuu ka saahidaya hadduu dad mas-uul ka yahay inuu dee yidhaahdo waar bahashii waa laga tegaya waa laga dhaqaajinaya caruurtana ilaahay baa u baxaya de adigana ilaahay baa kuu baxaya way masaariflaan iska soco waayo saad masaarif ugu baahantahay carruurtana way ugu baahantah lama ogolo waa faral waa waajib dembiiluu noqonayaa qofku dadka uu mas-uulka ka yahay waalidkiisa caruurtiisa xaaskiisa dadkaa usoo feedhanaya isaga u fadhiya yaa ee xaggiisa soo eegaya kolaygooda la daba socda hadduu idhaahdo waan ka dhaqaasiye maya arrintaas socon mayso waa qarab bixasbi imriin min alsmi an yubayica quuta man yacuul aw kamaa qaal calaa macna alxadiid qofka dembi waxa ugu filanba dadkuu masruufaya ee sugaya inuu dayicu waxba siin waayo ama diin daraaddeed ha uga tago ama dayacaad kaleba ha uga tago isagoo shakiraan diin ahaan isqancinaya inuu ka tagaa waa qalab inuu isagoo darxumo darxumaynaya daraaddeed uga tagaana waa qalab taas weeye waxyaabaha qaarkoodoo nebigu go-aan ku qaato inaan kaga dayan karaynin baa jira nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisana laguma qasbin inay kaga daydaan laakiin dee ikhtiyaar baa ilahay u siiyey ikhtiyaarkii ay qaateen bay kula jaan qaadeenoo isaga ay kaga fududaato intaasaynu iftiiminayna marka sidaa daraaddeed dirham kamuu tegin dinaarna kama tegin waa lacagtii la isticmaalayay addoon iyo addoonna kama tegin waxbaba kamuu tegin baqashii uu fuulayay iyo hubku ku dagaalamayay iyo dhul uu waqfay intaasuu ka tegey qul mataacu dunya qaliilu walaakhiratu khayru liman ittaqa walaa tudlamuuna fatiila nebigu inaanu waxba dhaxalo ka tegin baa ay muujinaysa waxaa halkan ka muuqanaya xadiidkan iyo inay isku dhan u jeedaan xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa uu nebigu yidhi laa nuuratu maa taraknaahu fahuwa sadaqa annagana lama dhaxlo wixii aanu ka tagnaa waa sadaqo naxnu markuu leeyahay dee waa iyo waa ambiyada uu isagu soo khatimay nebiyaashu dhaxalba kama tagaanba wax adduunyaada dad adduunye maaha haddaanu wax ka tagnana markaasu sadaqa iska noolaa inantiisa faatima bintu rasuul xadiidkaa may haynin may garanaya xadiidkaa sidaa daraaddeed markii uu dhintay nebigu abubakar bay qabsato waxay tii halkaa dhig dhaxalka eegi dhaxalkii halkan dhig koow calina waa ku raacay waxyaabahii cali iyo abubakar muddo isku seeganaayeen ayaa ay ka mid ahay faatime lafteedana abubakar waa isku seegeen iyo aalubeytkada markii dambe xadiiskana la helay abubakar laftiisu waa haysto ku dacwoonaya sidaasaa lagu qanciyey marka aalu beyt nebigaa wuxuu uhi laa nuuratu maa taraknaahu sadaqa dee nebigu wax uu leeyaon idiin hayaa ma jire iyo dhaxal la idin siinayaa toone eh iyo madaxweynea waxaan la siiyo laga dhaxlayaa toona ma jiro raalli ahaada canuuftiina dib u laqa aalubeytkow nebigu wuxuu ihi laa nuuratuna lama dhaxlo haddaanu ambiyadana maa taraknaahu fahuwa sadaqa wixii aanu ka tagnaa waa sadaqawn sidii bay ku qanceen waay xadiidka halkan wuxuu u keenay aلzuhd wالraqaa'q baa dee laga hadlaaye ashaahidu min alxadiiثi ihbaat الriqi fi اlislaam waihbaat اlcidqi ayضa faina الnabiya malaka raqiqa walakinahu actaqa wuxuu xadiidku sugayaa in wax la adoonsan karo islaamka dhexdiisa dariiqadii sharciga ahayd addoonkana la xorayn karo lama adoonsan karo labadabana nebigu wuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxna wuu yeeshay addoomaha waanu xoreeyey qaybihii addoonkaaynu ku dhex jirnaa baabu axkaam ummi lwalad waa fiqigii qaybihiisii u dambeeyey addoonka tobaneeyadii qaybood aynu soo tirinay qaybtani waa qaybta laydhaa umulwalad dumarun bay ka suurowdaaye rag kama suuroodo xagga addoomaha marka la eego tilmaantiisiina waynu soo xus umulwalad oraa waxaynu usoo nidhi shareecadeennu waxay ogoshahay gabarhkaa xaaraana laba midun in lagula dhaqmi karo ima nikaax aw milkulyamiin in gabadhii aada guursato guurkeedu ku xalaasha ahaa iyo in addoon ay kuu tahay oo addoonnimadaatun aada kula mucaamalooto galme iyo iyo dhalid ay wax kuu dhashaba waa labada aayaddu ay fasaxaysa waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanu haddii labadu kulmaanna waxa xoogga yeelanaya bay idhahdaan fuqahadu milkulyamiinka masalan xaaskiisii buu soo milkiyey oo addoonu noqotay markii horena ooribee u hay wuu soo iibsaday nikaaxii baa fasakhmaya way furmaysa dariiqada uu kula dhaqmaya wuxuuna noqonaysaa inay addoon tahay haddii addoontiisii uu yidhaahdo waan mehersanayaana meherku guntami maayo leanna milkulyamiin ka xoog badan kaasina waa kaa weeye waxaynu hore usoo xusnay qofkan mudabarkii inay la mid tahay umulwalad mudabarkii bay la mid tahay uu kii lahaa yidhi markaan dhinto xorbaa markaan dhinto xor baa tahay wuxuu sugayay geeridiisa markuu dhinto wuu xoroobi iyaduna waa sidoo kaleo kan iyada lihi kol haddii caruur ay u dhashay caruurteedu ma addoonsan karto iyada marka saygeedu dhinto milkigiina ay la wareegaan caruurteedu toos bay u xoroobaysa xadiidkaa waynu soo marnay marka axkaamu umulwalad ayaa halkan uu ka sheegaya kuwa aynu xusnay ka mid yihiin wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ayumaa ama addoon kasta waladat min sayidiha kii iyada lahaa wax u dhashay fahiya xuratun bacda mowti markuu dhinto waa xor iyadu markuu isagu dhinto iyadu toos bay tilqaa'iyan toos bay u xoroobaysa cidba wax ka dhagaysan maysa akhrajahu ibnu maaja ilaa maslaxa iyaduna dee geeridiisaba laga yaababa inay dee ku faraxdaba haddaynu adeegkeeda soo xusayn oonay uga barooran akhrajahu ibnu maaja waalxaakim biisnaadin daciif warajaxa jamaacati koox culimada ka midi waxa ay raajix ka dhigeen waqfahu calaa cumara inuu cumar un ku kooban yahay xadiidku radia allahu canh ibnu cabaasna saas inuu ku wariyey marka uu maaragta yahay mawquuf waa saxiix marka uu yahay marfuucna waa daciif lannahu saxiixa waa waaqica waxa waafaqsan iyo sinaacada marka kani daciif buu noqday isagu macnahu laakiin sheegaya waa sax umulwalad ninkan sayidka ah si aad caruurta ulahayd marka uu isagu dhinta caruurteedu yeelan mayse way xoroobaysaa oo ka waran de haddii dad kale oo dhaxlayaalayba jiraan sida aabbihii iyo hooyadii iyo kuwaana caruurta khaarajinaysa qaala alwaziir itafaquu calaa ana ummaha calaa ana ummahaati alwlaadi laa yudacna mana iidin kara kani hadduu yidhaahdo waar tan caruurta ii dhashay talo markaan dhintaaday xoroobaysaa miyaa dee imikaba aan iidiyo imikabaadka aan sii intifaacsade e waabaan naa waan ku iibiyeyba ma odhan karo xaqaa ma laha waa laga xidhay saaniskaa looga faa'iideynaya addoontan iyada ah baabu tadbiir waa dibdhigiisna dabbara yudabbiru tadbiiran addoonkiisiibuu ku uhi idaa midtu fa anta xur marka aan dhinto xor baa tahay waay kaasuu ka hadlaya isagana xukunkiisa wa can sahli bni xunayfa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu uhi man acaana mujaahidan fii sabiili illah qofka garab gala qof jihaadka galaya qof mujaahida qofka saacida acaana u icaaneeya macnaha taakulayntiiya aw kaarinan ama qofka shiyaysan fii cusrati ayaa culayskiisiibuu ka saaciday fii cusrati aarin qaarin walba maaha waa qaarin daa cusra dhibanoo fadamaran ayuu ka saaciday uri warbalintan iskaga bix aw mukaataban ama mid wax lagu xidhay ayuu ka saaciday fii raqabati qoortiisa siduu uxorayn lahaa oo ihi hool lacagtanoo iska iska bixi saddexdaa ka saacida adallahu llaahu yowma laa dilla ilaa dillu ilaahay baa u hadheeya harkiisa maalinka har kale aanu jirin ka ilaahay mooyaane waa har ilaahay u diyaarinaya addoomaha nagama fahmay har daatadiisu leedahay waxa weeye had ilaahay uu addoomaha u diyaariyey adallahu llaahu ilaahay baa u hadheeya yowma laa dil maalinkaanu har jirin ilaa dilluhu ilaahay harkiisa mooyaane macnaa cid kaleoo waxalay ilaa dunyada waa la iska har dadku ay sababtiisa leeyihin baa jira oo guri dhistaan oo gees wax u samaystaan cid wax samaysan karta wax dallaalimaysan kartaa ma jirto dallaalnimo aan ilaahay oodin ama aanu diyaarin baan jirayn ilaahay baa harkiisa u hareeyo kulaylka way ka nasteen weeyi xadiidkani markaa wuxuu tilmaamay mujaahidkii inuu mudan yahay in la garab galo dancaamu u bixiyey naftiisii iyo maalkiisii qofkan khaarimka ah ee daymooday isaguna musaacadada ayuu ku habboon yahay in la garab galo qaybna sekadiibaaba loo baaskareeyo bahalka qaraamada la idhaha waxaan dayntana ilaahay buu ka magan galay rasuulku allahuma innii acuudu bika min almaqrami waalma'sam ilaahow dembiga iyo dayntan kaa magan galay waa daynta ay dadka u xayeysiiyaan shaqana uga dhigaan nimanka gaaladu waxay idhahdaan qofkaan dayn lagu lahayn ammaanoba ma leh dayn laguguma laha miya de waa lagu aamini waayo khaain baa tahay maxaa wax lagu amaahan waayo ama aada waxu amaahan weyday dadka la ribdhayaayo waa dariiqad lagu addoonsado oo dabaqadaha lacagtani ay dadka ku addoonsadaan meesha daynta la idhaahdo iyo dowladaha ay ka dambeeyaan waa lagu addoonsadaa dowladaha lagu addoonsadaayo dad shakhsiyaadka lagu addoonsadaa qofkii marka intaasoo amaaha lagu leeyahay de waa la haysta waa la haysta masaa dhaqdhaqaaqi karaba war lacagtii ma iska bixisa lacagtii baanu ku weydiin marka baasha daynta la musiibo fii cusratihi waa markuu qofku ilaahayna wuxu ui wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara qof faramaran haddii dayn lagu yeesho intuu waxelaya ha laga sugo isaga oo wax heli karaya oo gashi bixi karaya hadduu dadka meermeeriyana nebigu wuu eedeeyey layulwaajida yuxilu cirdahu wa cuquubat qofka isagoo dayn bixi karaya dadka warwareejiya taasi waxay xalaalaynaysaa in waxna laga sheego la ceebeeyo ciqaabna la mariyo labadiiba saasaa loola hadlay kii daynta qaatayna waa lala hadlay kii daynta lahaa ee dadka baahan ku lahaana waa lala hadlay dayntu waa dhib badan mukaatabkiina dee waa kaasoo waa qofkii ordaya ee gunucsanayee lahaa ilaah talamarun xornimadaada maadgaari nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim man nafasa can muslimi kurbata min kurari dunya nafasa allahu canhu kurbata min kurari ywmi alqiyaama qofka ka fujiya qof kurbaysan ama aada u baahi iyo dhibaata haysato ilaahay baa maalinka qiyaamaha ka dulqaada warwarkiisa iyo walbahaarka waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira qofkan mucsirkeen faramadhanna daynta lagu leeyahay qofka ka suga ilahay baa u fududeeya adduun iyo aakhiraba markaaga horea islaamku wuxuu ka duulayaa inaad iskaba ilaalisaba daynta intaad ka maarmi kartaba daynta addayn darajadaadaba gaari maysid aakhira mar haddii dayn lagu leeya dhibato wax walba oo laga dhaafayaa buu nabigu uri shahiid ilaa daynta mooyaane ila dayn malaku jibriil baa imika ii sheegay shahiidkii wax walba waa laga dhaafaya baasha waa xaq bani aadam xayraan buu iskaga binaysan yahay iyo kakanaan marka waxaad ka duushaa oo islaamku kugu dhiiri gelinaya marka horeba duruuf kugu kalifto adag mooyaane in dumadaadu saafi ahaato oon dayn lagu haysanin dayn aragtayaaba wadnaha tiridiisaa kugo-aya kii daynlaha haddaad aragto dadka u wanaagsan hadduu yahay markuu kaasoo horbaxo markiiba maskaxdaada waxa ku